iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka afaraad ee yooxanaa ciise iyo naagtii reer samaariya kolkii ciise ogaaday inay farrisiintu maqleen inuu yeelanayey oo baabtiisayay xer ka badan intii yooxanaa in kastoo ciise qudhisu uusan baabtiisin laakiin xertiisu way baabtiisayeen ayuu yuhuudiya ka tegey wuxuuna mar kale u kacay galiili oo wuxuu lahaa inuu samaariya dhex maro haddaba wuxuu yimid magaalada samaariya oo suqar la odhan jiray oo ku dhoweyd dalkii yacquub siiyey wiilkiisii yuusuf waxaana meeshaasi jiray ceelkii yacquub haddaba ciise oo socdaal ku soo daalay wuxuu fadhiistay ceelka agtiisa saacaddiina waxay ku qiyaasnayd lixda markaasaa waxaa timid naag reer samaariya ah inay biyo dhaansato kolkaasaa ciise wuxuu ku yidhi iyada iwaraabi maxaa yeelay xertiisa magaaladay ku maqnaayeen inay cunto soo iibsadaan naagtii reer samaariya ahayd waxay haddaba ku tidhi isaga sidee baad adigoo yuhuudi ah biyo ii weyddiisanaysaa anigoo naag reer samaariya ah waayo don iskuma leh yuhuudda iyo reer samaariya ciise waa u jawaabay oo ku yidhi iyada haddaad garanaysid hadiyaddii ilaah iyo kuu yahay kan kugu leh iwaraabi adigu waad weyddiisan lahayd isaga oo wuxuu ku siin lahaa biyaha nool naagtii waxay ku tidhi sayidow waxaad biyo ku dhaansato ma haysatid ceelkuna wuu dheer yahay haddaba xaggee baad ka helaysaa biyaha nool miyaad ka weyn tahay awowahayagii yacquub oo ceelkanna siiyey oo isaga qudhiisu kacbay iyo wiilashiisii iyo xoolihiisuba ciise ayaa u jawaabay oo ku yidhi iyada kii kasta oo biyahan ka cabaa mar kale wuu harraadi doonaa laakiin ku alla kii ka caba biyahan siin doono weligiis ma harraadi doono laakiin biyahan siin doono waxay gudihiisa ku noqon doonaan il biyo ka duulayaan tan iyo nolosha weligeed ah naagtii waxay ku tidhi sayidow biyahan isi inaanaan haddana harraadin oo aanan halkan iman inaan ka dhaansado markaasaa ciise wuxuu ku yidhi tag oo ninkaagii u soo yeedh oo halkan kaalay naagtii ayaa u jawaabtay oo ku tidhi nin ma lihi ciise wuxuu ku yidhi run baad ku hadashay nin ma lihi waayo shan nin baad lahayd kan aad haddeer haysatidna ninkaagii ma aha taas run baad ku sheegtay naagtii waxay ku tidhi sayidow waan gartay inaad nebi tahay awowayaasha iyo buurtaan ayay ku caabudi jireen idinkuse waxaad tidhaahdaan yeruusaalem waa meeshii la leeyahay in lagu caabudo markaasaa ciise wuxuu ku yidhi naag yahay i rumee saacaddu waa imaanaysaa markii aydnaan aabbaha ku caabudi doonin ama buurtan ama yeruusaalem midnaba idinku waxaad caabuddaan waxaydnaan aqoon annaguse waxaannu caabudnaa waxaannu naqaan waayo badbaadintu waxay ka timaadaa yuhuudda laakiin saacaddii baa imaanaysa waana joogtaa iminkada markii caabudayaasha runta ahi ay aabbaha ku caabudi doonaan ruuxa iyo runta waayo aabbuhu wuxuu doonayaa caabudayaashaas oo kale ilaah waa ruux kuwa caabudaa isagana waa inay ku caabudaan ruuxa iyo runta naagtii waxay ku tidhi waa ogahay masiixu inuu imaanayo kan kristos la yidhaahdo oo markuu yimaado wax walba ayuu noo sheegi doonaa markaasaa ciise wuxuu ku yidhi anigoo kula hadlaya ayaa ah isaga isla markii waxaa timid xertiisii wayna la yaabeen markay arkeen inuu naag la hadlayo weliba ninna ma odhan maxaad doonaysaa amase maxaad ula hadlaysaa iyada sidaa aawadeed naagtii ayaa ashuunkeedii ka tagtay oo magaaladay u baxday oo waxay ku tidhi dadkii kaalaya oo arka ninkii ii sheegay wax walba oo aan sameeyey miyaannu kanay ahayn masiixa markaasay magaaladii ka soo baxeen wayna u imaanayeen isagii kolkaasay xertiisii baryeen iyagoo leh macallimow wax cun laakiin wuxuu iyagii ku yidhi anigu waxaan haystaa cunto aan cuno oo aydnaan ogayn haddaba xertiisii waxay isku yidhaahdeen ma loo keenay wuxuu cuno ciise wuxuu ku yidhi cuntadaydu waa inaan sameeyo doonistii kii i soo diray oo aan shuqulkiisa dhammeeyo miyaydnaan odhanin waxaa weli hadhay afar bilood oo markaas ayaa beerta la goynayaa bal eega waxaan idin leeyahay indhihiinna kor u qaada oo daya beeraha inay u cad yihiin beergoyska kii gooyaa mushaaraw helaa wuxuuna midho u ururiyaa nolosha weligeed ah inay kii beera iyo kii gooyaaba isla farxaan hadalku waa ku run kan mid baa beera mid kalena waa gooyaa waxaan idin diray inaad goysaan wixii aydnaan ku hawshoon kuwo kale baa ku hawshowday hawshoodiina waad gasheen waxaa magaaladaas ka rumaystay isaga dad badan oo reer samaariya ah hadalkii naagta aawadiis markay marag furtay oo tidhi wuxuu ii sheegay wax walba oo aan sameeyey sidaa darteed markii dadka reer samaariya ah u yimaadeen isaga way baryeen inuu la joogo wuxuuna halkaas joogay laba maalmood markaasaa kuwo kale oo badanay rumaysteen hadalkiisii aawadiis oo waxay naagtii ku yidhaahdeen iminka waxaannu u rumaysanaynaa ma aha hadalkaaga aawadiis maxaa yeelay qudhayadu waannu maqalnay waannuna naqaan kanu inuu runtii yahay badbaadiyaha dunida ciise wuxuu bogsiiyey sirkaalkii wiilkiisii labadaas maalmood dabadeed meeshaas ayuu ka tegey oo galiili aaday oo ciise ayaa ka mara kacay inaan nebi waddankiisa murwad ku lahayn haddaba markuu galiili yimid dadkii galiili way soo dhoweeyeen iyagoo arkay wuxuu ku sameeyey yeruusaalem oo dhan wakhtigii iidda waayo iyaguna iiddii way tageen haddaba mar kale ayuu yimid kaana tii galiili oo ahayd meeshuu biyihii khamriga kaga dhigay meeshaasna waxaa joogay sirkaal wiilkiisii ku bukay kafarna'um isagu markuu maqlay inuu ciise yuhuudiya ka yimid oo galiili gaadhay ayuu u tegey oo ka baryey inuu u yimaado oo wiilkiisa bogsiiyo waayo dhimasho u dhowaa haddaba ciise wuxuu ku yidhi haddaanad calaamooyin iyo yaabab arkin marnaba ma rumaysan doontaan sirkaalkii wuxuu ku yidhi sayidow kaalay intaan wiilkaygu dhimman ciise wuxuu ku yidhi soco wiilkaagii waa nool yahay markaasaa ninkii rumaystay hadalkii ciise ku yidhi wuuna socday intuu socday ayaa addoommadiisii ka hor yimaadeen iyagoo leh wiilkaagii waa nool yahay markaasuu wuxuu iyagii weyddiiyey saacadduu ladnaaday waxay ku yidhaahdeen shalayto saacaddii toddobaad ayaa qandhadii daysay markaasaa aabbuhu gartay inay saacaddaas ahayd saacaddii ciise ku yidhi wiilkaagii waa nool yahay markaasaa isagii qudhiisu rumaystay iyo kuwii gurigiisa joogay oo dhan haddaba tanu waa calaamaddii labaad oo ciise sameeyey markuu yuhuudiya ka tegay oo galiili yimid